بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة mawduuca kulanku maanta waxa weye sida hore loo sheegay alqabiila walqabaliya fi miisaan alislaam qabiilka iyo qabyaaladda miisaanka islaamka markii la saaro maxay yihiin way maxaa banaan maxaan ka banaaneyn waa mawduuc runtii aada muhiim u ah si ahaantiisuu muhim u yahay si gaar ahaaneedna wuxuu muhim ugu yahay bulshada aynu ka dhalanay ee luqadda aan hadda ku hadlayno ku hadasha oo runtii la odhan karo mashaakisha maanta haysata ta ugu weyn ba waxay tahay cudurkan hadda aan doonayno insha allahu tacala wixii ilahi naga waafajiyay inaan kamid ahay si gooniyaan marka inagu u baahan nahay inaan uga hadalno ama isugu muujino waxay diinta ilaahay ka qabto subxaana watacaala mawduuca isaga ama arrinka isaga waxaan jeclahay walaalayaal inaan mawduuca iska guda galo maxaa yele waktigaas ka yar mawduucana aada buu guda wen yahay waxaan ku bilaabayaa inaan bal horta caddayno inaan caddayno waxa uu yahay mawduucani horta ahmiyadda uu leeyahay iyo diinta islaamku meesha ay iska taagtay iyo meesha uu xidhiirka la leeyahay masale aada iyo aada muhim u ah ayuu ku xidhan yahay mawduucani oo ah masalada la yidhaahdo mas'alatu alwalaa walbara waa qeyb ka mid a tawxiidka macnaheedu waxa weeyaan yani cidda aada xidhiirinayso iyo cidda aada goynayso ciddaad fogeynayso ciddaad soo dhaweysanayso ciddaad jeclaanayso iyo ciddaad nacayso ciddaad uhiilinayso iyo ciddaad ka hiilinayso mawduuca noocaasa qeyb ka mida weye tawxiidka ama caqiidada dadka muslimiinta ay leeyihiin iimaanka qeyb ka midooda qabiilkuna wuxuu farac ka yahay ama qabaliyadda wuxuu qeyb ka noqon doonaa iyaduna mawduuca kaa hadda aan tilmaanay macnihiisu saa yahay ayuu qeyb ka noqon doonaa waxaa rasuulkeena ka sugan sal lla alay wasalam min xadiidi cabdillahi bni cabbaas sida uu soo saaray abu dawuudin adayalisi walxaakim fi mustadrakihi can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canh wuxuu yihi rasuulku sal lay wasalam awthaqu cura aliimaan almuwalaatu fi llah walmucaadaatu fi llah walxubu fi llah walbugdu fi llahi caza wajal iimaanka guntumihiisa guntimaha iimaanka iimaankii waxau leeyahay guntimo badan oo qalbiga ku guntan iimaanka guntimihiisa waxaa ugu adag buu nabigu uri sal ly wasalam in ilaahay daraaddii uu ruuxu wax u xidhiidhiyo ilaahay daraaddii uu la caloobo cidduu la caloobayo ilaahay daraaddii inuu wax u jeclaado ilaahay daraaddiina uu wax u naco waa guntimaha iimaanka midda ugu adag buu nabigu uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh yacni qeybaha iimaanka iyo khisaasha iimaanka iimaanku wuxuu leeyahay yani noocyo badan buu leeyahay noocyada badan ee iimaanku uu leeyahay ka ugu muhiimsan ugu adag waxa uu nebigu ku tilmaamay sal lay wasalam inuu yahay xidhiidhka cidda aada la xidhiidhayso cidda aada goynayso ciddaad jeclaanayso ciddaad necbaanayso inay ilaahay dartii noqoto subxana watacala hebel waad nacday waxaad u nacday leana ilaahay baa nacday ama ilaahay buu ka fogaya subxana watacaala ama waa gaal ama dembi buu ilaahay ka galaa ilaahay daraaddii waad u nacday hebelna waxaad u jeclaatay leanna ilaahay subxaana watacala daacadiisu hayaa waxa ilaahay jecel yahay buu ku dadaalayaa waa ninkaa rabbi subxaana watacaala diintiisa u adeegaya waxaad u jeclaanaysaa waa ilahay darti dana aada ku qabto maaha arrinkaa isaga abuu nabigu ku tilmaamay sal lay wasalam iimaanka inuu yahay arrimihiisa ugu muhiimsan xadiis kaloo isagana abu daawuud uu soo saaray iyo adiya fi lmukhtaara min xadiisi abi umama ayuu sidoo kale nebigu wuxu uhi sal lay waslam man axaba lilah wa abgada lilah wa acطaa lilah wa manaca lilahi faqad istakmala aliimaan ninkii ruuxii ilaahay dartii wax u jeclaado oo ilaahay dartii wax u naca oo wuxuu bixinaya ilaahay dartii u bixiya oo wuxuu diidaya ilaahay dartii u diida iimaankiibuu dhamaystirtay buu nabi uri sal lay wasalam iimaankii ayuu dhamaystirtay macnaha waxaa laga fahmayaa ruuxaan laga helin arrimaha iyaga ah oo wuxuu wax u bixiyaa ilaahay dartii maaha wuxuu wax u nacaa ilaahay dartii maaha wuxuu wax ku jeclaadaa ilaahay dartii maaha ruuxaasi iimaankiisu waa dhiman yahay sida xadiiskii laga fahmayo ama iimaanba ma leh ama iimaankiisu waa kala dhiman yahay iimaankii dhamaystirnaa ma laha labadaa mid ka mida ayuu xadiisku ku tilmaamaya arrinkaasi marka wuxuu inoo muujinaya walaalayaal mabda'a mabaadida iimaanka ka mid ee asasiyaadkiisa weliba ka mid waxa weeyaan ruuxa muslimkii inuu ogaado ruuxa mu'minkii inuu ogaado cidda uu necbaanayo iyo cidduu jeclaanayo iyo asaaska uu wax ku necbaanayo iyo asaaska uu wax yani ku jeclaanayo arrinkaasi marka inuu muhim yahay waxaa kutusaya iimaankiibaa qeyb ka mida laga dhigay iimaanka qeyb ka mida laga dhigay iimaankana waan ognahay waa diinta asaaskeedo waa gundhiga waa lafdhabarka diinta wey ruuxaan iimaan lahayn diin ma laha ruuxaan iimaan lahaynna jannada ilaahay xaaraan bay ka tahay ruuxaan iimaan lahaynna naarta ilahay buu ku waaraya iimaanku waa asaaska diinta wey asaaskii diinta qaybihiisa muhimka waxaa ka mid a in aad si fiican u hufto mabda'a la yidhaahdo mabda'u lwalaa walbara'a ciddaad jeclaanayso iyo cidda aada nacayso xadiisu anas oo bukhaariyo muslim ay soo saareen buu nabigu sal ly slam wuxuu leeyahay salaatun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan saddex arrimood ruuxii ay dhexdiisa yihiin oo laga helo wuxuu helaa oo arrimahaa saddexdaa ku helaa iimaanka macaankiisa buu nabi uri sal lay slam iimaanka dhadhankiisa macaan ayuu helaa saddex arrimood ruuxii laga helo midda koowaadi waxa weeyaan an yakuna allahu warasuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma waa in ilaahay iyo rasuulkiisu uu ka jecel yahay wax kastoo labadooda ka soo hadhay ayagu waa inay kala wey yihiin wax walba waa inuu wax walba iyaga ka jecel yahay waa inuu wax walba iyaga ka horumarinayo waa tilaabada koobaad wax kastood adduunyada jecesha haddaad xoola jeceshahay haddaad macnaha yani waxa weeyaan maaragtay aad yani adduunye jeceshahay haddaad caruur jeceshahay haddaad xaas jeceshahay wax kasta ood jeceshahay adduunyada waa inay kaala horeyso ood ka hormariso ilaahay subxaana watacaala jacaylkiisa iyo rasuulka jacaylkiisa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa qodobka koobaad midda labaadi waxa weeyaan waa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waa inuu ruuxa uu jeclaanayo uu u jeclaado ilahay dartiis subxaana watacaala ma aha maslaxa naga dhexaysa ma aha dhul baa naga dhexeeya ma aha reer baa naga dhexeeya ma aha dawlad baa naga dhexaysa ma aha midab baa naga dhexeeya yani ma aha dhalashaa naga dhexaysa ilaahay dartii baan ku yaan u jeclay kaan nacdana ilaahay dartii baanu nacda waa arrinta labaad wey lianna ilaahay jacaylkiisa subxaana watacaala ayaa waxaa farac ka ah maadaama alla aada jeceshahay waxa uu jecel yahay waa inaad jeclaato waxa uu neceb yahayna waa inaad nacdo wuxuu alla jecel yahay subxaana watacaala oo ah masalan hadalka uu jecelyaho waa inaad jeclaato ficilka uu jecel yahay waa inaad jeclaato shaksiga iyo dadka uu jecel yahay ehelkiisa waa inaad jeclaato wahaakada kuwa uu neceb yahayna waa inaad nacdo maadaama allah jeceshahay subxaana watacaala laakiin allaan jeclaanaya kuwa uu neceb yahayna waan jeclaanaya waa laba aadan kulmin karayni allaan jeclaanayaa kuwa uu necab yahayna waan jeclaanaya maya marka nebigu sal lay slam wuxuu yihi ruuxuu jeclaanayana waa inuu u jeclaado ilahay dartiis subxaana watacaala dan kale uusan u jeclaanay qodobka saddexaad waxa weye arrinka saddexaad wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kama yakrahu an yuktafa fi nnaari buu nabi uri sal lay slam waa inuu u necbaado gaalnimo inuu ku laabto ama inuu gaaloobo mabaadi'da gaalada qaato dhaqankooda inuu qaato akhlaaqdooda inuu qaato waa inuu u naco sida uu u necab yahay in cadaab lagu tuuro in naar ama dab uu galo sida uu u karahaysanayo u necab yahay si lamida waa inuu u necbayso inuu mabda' gaalo qaato inuu dhaqankooda qaato inuu akhlaaqdooda qaato marka midaasi waxa weeyaan mabaadidoodii iyo dhaqamadoodii oo laga beri noqdo midda horena waxay tilmaamaysaa iyaga laftoodii in laga beri noqdo miisaankaada wax ku jeclaanayseed wax ku nacaysana inuu yahay ilahay dartiis subxana watacala saddexdaa arrimood ruuxii laga helo nebigu wuxu uhi sal lay wasalam wajada bihina xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisu helaa bu nebi uri sal lay slam dhadhanka iimaanku helaa waxaa xadiiska mafhuumkiisa uu yahay saddexdaa arrimood ruuxii laga waayo ama mid kamida laga waayo inuusan iimaanka dhadhankiisa helaynin waana sida maanta dad badan haysato waxaa kaloo iyadana walaalayaal ay calaaqo weyn la leeyahay mawduucu ahmiyadiisa waxyaabaha kutusaya waxaa kamid a wuxuu ku xidhan yahay oo calaaqo weyn la leeyahay kelimada laa ilaha ila allah waa kelimatu tawxiid laa ilaha ila allah macnaheedu sidaynu wada naqaano waa ogolaansho waa diido iyo ogolaansho laa ilaah waa diido ila allahuna waa ogolaansho laa ilaaha waa ka beri noqosho ila allahuna waa ka weliyeelasho laa ilaaha waxaad ka beri noqonaysaa wax walba oo allah subxaana wa tacaala uusan rabin baad beri ka tahay bima fiihim dadka aad aydan isku mabda ahayn dadka aydan isku diinta ahayn hadallada xuxunka gaalnimada ah ficilka gaalnimada ah laa ilaaha ila allahuna waxa weeyaan waxaan ka weli dhiganayaa allah tabaaraka watacaala waxaan ka weli dhiganayaa dadka ilaahay jecelya waxaan ka weli dhiganayaa yani waxa weeyaan yani xisbiga alla subxaana watacaala waa dadka rabbi subxaana watacaala diintiisa ku toosan dadkaasaan ka weli dhiganaya waxaan ka weli dhiganayaa oo aan qaadanaya oon ku dhaqmayaa hadallada ilaahay uu jecel yahay afcaasha uu jecel yahay ictiqaadaadka uu jecel yahay ila allahu macnahaasi iyadana ka dhalanaya oo laasimsanaysa macna saas daraadeed baa waxaa la yidhaahdaa ruuxa xidhiirhkiisa uu dadka la yeelanayo waxaa xadidaysa kelimada la yidhahdo laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah ruux fahmay oo macnaheeda si dhaba u fahmay kuna dhaqmay ruux ilaahay necab yahay subxaana watacaala marna xidhiir la yeelan maayo yacni ku xidhmi maayo saaxiibuu jecel yahay ka dhigan maayo u hiilin maayo soo dhawaysan maayo maxaa yeelay rabbi jacaylkiisa subxaana watacaala baa qalbigiisa buuxiyey maadaama ilaahay uu jecel yahayna ilaahay dartii wuxuu u nacayaa cid walbo ilaahay subxaana watacaala xarigiisa goysa saas way macnaha nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku sheegay yani inuu yidhi inanii baraaun mima tushrikuun yani tawxiidku waxa weeyaan inaad ka beri noqoto waxa ay gaaladu mabaadida ka dhiganayaan isla markaa haddana iyaga laftooda waa inaad ka beri noqoto keliya ma aha inaad dhaqankooda akhlaaqdooda caqaa'idooda yani suluukiyaadkooda inaad nacdo maaha ayaga laftooda inaad nacdo marka yani waxay calaaqad toosa ka dhexaysa ama xiriir toosa mawduucu laleeyahay sidoo kale kelimatu tawxiid laa ilaha ila allah oo laa ilaha ila allah sidii la rabay umuusan taxqiijinin ruuxu sidii la rabayna ulamuusan imaanin ilaa uu iyada ciddii naco uu naco ciddii iyada rumaysanna uu walaal ka dhigto la saaxiibo oo uu garab ka dhigto oo uu yani waxa weye yani iskaashi la sameeyo oo uu soo dhawaysto laa ilaha ila allahu macnahaasay inagu laaziminaysa suurtagal maaha walalayaa inaynu dhahno ilaahay baan jecellahay subxaana watacaala haddana cadowgiisa jeclaan xataa waxa weeyaan yani caadatan bayna suurtagal u ahay haddaad hebel jeceshahay hebel haddaad jeclaato wixii hebel naca waa inaad nacdo saas macna masalan yani ruuxa jecel reerkiisa qabiilkiisa ruuxa jecel oo mabda ay u tahay wixii qabiilkaaga inaad jeclaato dadka mabda ay u tahay caadatan waxaan arkaynaa wixii qabiilkooda col la-ah inay nacaan ruuxa reerkiisa iyo gurigiisa ama xaaskiisa ruuxa nacab wuu nici wahaakada ruuxa masalan wax kastoo jeceshahay xoolahaaga ama masaalixdaada danahaaga ruuxii neceb waa nici suurtagal maaha ruuxii adoo waxaad jecla waxaad jeceshahay isagoo neceb haddana inaad jeclaato suurtagal maaha waxaan la kulmin karin marka alla subxaana watacaala jacaylkiisa iyo dad uu necab yahay jacaylkooda ma kulmin karno laba mid unbaan u go-aynaa ama kuwa uu necab yahay jacaylkoodaan u go-aynaa ama meehe ilaahay jacaylkiisaan u go-aynaa laakiin laba labadaa kama dhaxayn karno labadaa kama dhaxayn karno laa tajidu qawman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum marna ma helaysid bu rabbi subxana watacaala suurtagal ma ah maba dhici karto in aada hesho dadka ilaahay rumeeyey xaqa rumeeyey rasuulkiisa rumeeyey ayagoo jeclaanaya dad alle iyo rasuulkiisa khilaafay oo garab maray ayagoo jeclaanaya marna heli maysid buuri xataa ha ahaadeen caruurtooda aabbayaashood qaraabadooda xigaalkooda dadkay wada dhasheen yani nasabku ka dhexeeyey haba ahaadeen bu alla yihi subxana watacaala kuwa ilaahay jidkiisa garab maray jacaylkooda iyo ilaahay jacaylkiisa meel la isuguma geyn karo kuwa ilaahay jidkiisa garab maray haddaad jeclaato bimacnaa ilahay baad nacday haddaad rabbigaa jeclaatana waxaad nacday wax kastoo ilahay nacab yahay subxana watacaala oo ilahay jidkiisa garab maray saasuu ilahayna baraya subxaana watacaala saasuu ilahayna baraya suurtagal marka ma aha inaad sheegato inaad muslim tahay inaad mu'min tahay haddana walaa-aadkaaga xidhiidhkaaga jacaylkaaga xidhiidhintaada fogeyntaada inay ku salaysnaato waxaan diinta ilahi subxana watacala aan ahayn marnaba macnaha wax la garowsan karo ma ay ahay min shaacir oo carbeed baa wuxuu yihi tuxib tuxibu caduwii wa tazcamu ananii sadiiquka ina alxuba canka lacaazibu macnaheedu waxa weeye waxaad cadowgeygaad jeceshahay bu haddana waxaad sheeganaysaa inaan saaxiibkaa ah saaxiibnimo waa kaa maqan tahay saaxiibnimo waa kaa maqanta yani tuxibu caduwii watazcamu ananii sadiiquka ina alxuba aw ilwudda canka lacaazibu yani wa wax saaxiibnimo iima haysid markaad cadoweyga jeceshahay saaxiibnimo iima haysid wey macana jacaylna iima haysid ma kulmin kartid in anigana jeclaato cadowgeygana jeclaato saasu macnaa waxa wey iyo tilmaamaya mawduucu marka walaalyaal halkaasu calaaqa la leeyahay oo waa qeyb kamida tawxiidka waa qeyb kamida iimaanka waa qeyb kamida asaaska diinta qeyb kamida wey waa mas'alada la yidhahdo mas'alatu lwalaa walbaraa oo runtii waxa weya faahfaahinteedu ay wakti kale iyo meel kale iyo mawduuc kale ay leedahay laakiin keliya aan doonayna inaan muujino mawduuceenan aan ka hadli doono sida uu ugu xidhan yahay diinta asalkeeda oo uusan u ahayn mawduuc iska fudud siduu doona ruux uu ka yeeli karo wax iska sunnaa wax iska mubaaxa ood yani saa doonto adigu aada uga tashan karto ma ah waa diintaadaa ku xidhan caqiidadaadaa ku xidhan aakharadaadaa ku xidhan jannadaadaa ku xidhan mustaqbalkaagaa ku xidhan adduuniya aakharaba marka inaad iska hagaajiso wey waa daruuri jiddan inaad si fiican u fahamto haddana maca dalika wixii aad ka fahamtay inaad si fiican u qaadato mawduuc marka laba qeybood ka kooban yahay qaybii waxa weeyaan alqabiila midi waa alqabiil walqabaliya qabiilka iyo qabaliyadda laba macnay kala leeyihin qabiilku waa iska dhalashada alqabiil waxaa la yidhahdaa dad koox ah oo isku dhalasho ah oo isku hal meel ku abtirsada waa qabiil la yidhahda waa qabiil qabaliyadana waxaa la yidhaahdaa waa qabiilkii oo loo tacasubo qabiilkii oo loo eexdo qabiilkii oo mabda' laga dhigto qabiilkii oo dadka lagula dagaalamo qabiilkii oo dadka lagu colaadiyo taasina waxaa la yidhahdaa alqabaliya la yidhahda labadooda markii la kala qaado marka alqabiil marka la yidhaahdo qabiilku wax iska banaan wey waxaan ba'si lahayn wey waxaan dhibaato lahayn wey leanna ilaahay baa abuuray subxaana watacaala dadka ilaahay baa nasab ka dhaliyey allah subxaana watacaala qabaa'il ka dhigay ilaahay baa reere kala gedisan ka dhigay ilaahay baa nasabka keenay wada dhalashada isagaa keenay qabiilku marka waa wax jiro wey qabiilka wax la inkiri kara ma ah asal ahaantiisa inuu u jirana waa wax shareecadu ogoshahay bal wayba laasimisayba yacni waxa weeyaan guurka waxaa laysu guursanayaa oo guurka loo laasimiyey zinadana loola dagaalamayaa maqaasideeda waxaa ka mid a bini aadamku qaab uu u yani waxa wey isugu xidhnaado inay timaado qaabkaasina waa dhalashada dhalashadu marka oo bimacnaa qabiilka ah waa mid shareecadu ay yani ogoshahay waana mid ilaahay subxaana watacaala aslan uu abuuray oo keena wey macana wax la diidi karana ma ah sidaas daraaddeed bu rabbi subxana watacala wuxuu yihi ya ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin waunha wajacalnaakum qabaila wajacalnaakum shucuuban wa qabaila dadow alla wuxuu leeyahay dadow waxaan idinka abuurnay labiyo dhadig annagaa idinka abuurnay labiyo dhadig markaan labiyo dhadig idinka abuurnay waa xaawiye aadam yaad asalkiina ka timaadeen w markaad xaawiye aadam ka timaadeen kadib baa waxaan idinka dhignay shucuub waa qaranka oo qabiilka waa ka weyn shacabyaal iyo waxaan idinka dhignay qabiilooyin qabiilooyinka iyo shucuubta waxaa laydinka dhigay way inoo imaan doontaa waxaa laynooga dhigo ilaahay subxaana watacaala uuga dhigay waa mida ayadu gadaal ka tilmaamtayo litacaarafuu a waxaa ilaahay nasabka iyo qabiilka uu u keenay oo uu u abuuray oo uu dadka isugu xidhay ujeedooyin waaweyn baa ku jira oo aan marnaba looga maarmi karin yani qabiilka looga maarmi karin midda koowaadi waxa weeyaan litacaaruf in laysku aqoonsado in laysku barto in la yidhaahdo sida uu leeyahay masalan mujaahid mufasirkii caanka ahaa in la yidhaahdo waa hebelkii ina hebel ahaa ee ina hebel kasii ahaa ee ree hebel ahaa saa waa la gartay mid lumi karama waa sumad dadkaa lagu sumadaya leanna waxa weeye garashada dadka waxaa ku xidhan axkaam fara badan baa ku xidhan in lagu garto inaad hebel tahay oo ree hebel tahay ujeedo weyn oo sharciga ku xidhan saas wey mana wax weyn baa ku xidhan marka litacaarafuu waa macno weyn inaad isku barataan ood isku aqoonsataan sidaas daraaddeed ceeb ma ah dhibaatana ma laha in la yidhaahdo hebel ninkan waa ina hebel ina hebel buu kasii yahay waa ree hebel xumaan ma ah bal waxa weye waa loo baahanya waa loo baahanya marka laisbaranayo in la yidhahdo hebel waa ree hebel mushkilo weyn ma laha in laga cararo oo la yidhaahdo hebel waa ree hebeltaa laga cararana iyaduna waa khalad saas way macana leanna ilahay baa yihi subxana watacala litacaarafuu inaad isku aqoonsataan oo laysku barto ilahay baa ugu talagalay subxana watacala ceeb marka ma aha bal waa loo baahan yahay in laysku tacriifiyo laysku aqoonsado la yidhahdo ninkani waa ree hebel ree hebel buu kasi halkaas kasoo jeedaa in la yidhahda ceeb ma ah khalad waxa ah in la yidhaahdo qabiilkii lama sheegi karo qabiilkii lama xusi karo qabiilkii god baa loo qoday oo waa la aasay wax jiro ma ah wax god oo loo qodi karo ma jiro maxaa yeele waa arrin sharcigu uu keena ilahay baana abuuray subxana watacala qabiilku waa jira waana jiri doonaa ilaa qiyaami saaca ilahay baana ugu talagalay inuu jiro subxana watacaala laakiin macnaha la diidan yaha waa macno kaloo inoo imaan doono tacaarufka waa loogu talagalay qabiilku in macnaha waxa weye faa'iidada uu yeeshay ilahay waa u sameeyey subxana watacala waxaa kaloo ilaahay qabiilka uu sameeyey ujeedo kaloo intaa ka weyn baa ku jirta ujeedada ku jirtaay waxa weye waa midda nebigu sal lay slam xadiidka abu hurayra oo uu soo saaray imaam axmed iyo tirmidi iyo xaakim shaykhulalbanina uu saxiix yeelay ayuu nebigu sal lay slam wuxuu ku yihi tacallamuu min ansaarikum ma tasiluuna bihi arxamakum faina silat alraximi maxabatun fi lahli masraatun fi lmaali mansa'atun fi lafar buu nabi uri sal lay wasalam wuxuu nabigu sal lay wasalam nasabkiina waxaad ka barataan wax aad qaraabadiina ku xidhiidhisaan waa amar laysa siinayo nasabka barta u fiirsada qadiirkii hala duuga marka wax jira ma ah bal nasabkii hala bartuu ley nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh nasabkiina waxaad ka barataan wax aad qaraabadiina ku xidhiidhisaan oo aad ku ogaataan cidaad xigaalka tihiin cidaad qaraabada tihiin cidaad isxigtaan cidaad yani kusii xigta leanna siduu nabigu noo sheegay sal alay wasalam yani qaraabada xidhiidhinteedu fawaa'ido faa-idooyin fara badan bay leedahay qabiilka iyo wada dhalashadaasi faa-iidooyinkeeda waxaa kamid a markii lais ogaado in la wada dhashay in laysku xidhiidhiyo in wax laysku taro in samo iyo wanaag laysugu sameeyo in wixii laysku dhaamo laysku yani waxa weeyaan laysdhaafsado leanna nebigu wuxuu sheegay sal alay wasalam sadaqatu diraximi sadaqatu diraximi sadaqatun wasila buu nabi uri sal lay wasalam ruuxa xigaalkaaga ee qaraabadaada waxaad ku sadaqaysato waa sadaqo iyo qaraabo xidhiidhin buu nabi uri sal lay wasalam waa laba faa-iido laba faa-iido sadaqada ruuxa kaa fog aad ku sadaqaysato waxaa ka fadli badan qaraabadaada sadaqadaad ku sadaqaysato taasaa ka badasuu nabigu tilmaamay sal ly sl lana laba ajir bay leedahay marka qaraabada xidhiidhinteedii wax isku tarkii iskaashigii yani iscaawintii si ay u timaado qaraabadii loo xidhiidhiyo waa in nasabkii la barto siduu nabigu tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeele qaraabada xidhiidhinteedu yani waa jacayl dadka dhexdiisa wixii qaraabadiisa xidhiidhiya dadkaa jeclaanaya midda labaad waa masraatun filmaal buu nabi sal lay wasalam xoolahaa ku bata xoolahaagaa ilaahay kuu barakeynaya xoolahaagaa ilaahay kuu badinaya haddaad qaraabadaada ka xidhiidhiso mansaatun fi lasr buu nabi uri sal lay wasalam cimrigaagana ilahay waa kuugu dheeraynaya waa kuugu barakeynaya yani cimrigoo lagu barakeeyo xoolahaagoo lagu barakeeyo dadka jeclay dhexdiisa oo jacayl iyo maxabo iyo kalgacayl iyo yani wax magaca wanaagsan dadka dhexdiisa ku yani waxa weyaan lagu lagu yeelo intaaso dhan waxay ka dhalataa qaraabadaada inaad xidhiidhiso qaraabada xidhiidhinteediina waxay u baahan tahay inaad nasabkii barato saas daraadeed baa qawaacidda shareecada waxaa kamid a maa laa yani waxaa kamid a yani maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib qaraabada xidhiidhinteedii lama gaadi karo ilaa nasabkii la barto nasabka barashadiisu sidaasu marka waajib ku noqonaya nebiguna waa kaa xadiiskiisa ku amray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka yani waxa weye qabiilku dhankaa marka laga firiyo dhib male bal waa laazim axkaam kalaa ka dhalanaysa oo fara badan oo qaraaba xidhiidhis keliya ahay waxaa ka dhalanaysa masalan saan ogsoonahay guurkii baa ka dhalanaysa ha dad waxaa jira aan isguursan karin dadka isguursan kara iyo dadka aan isguursan karaynin marka macnaha waxa weeye la doonayo in la kala ogaado waa in nasabkii la raaco waa in dhalashadii la ogaado intay isu jiraan maxay isu yihiin waa in la ogaado si dadkii ilaahay kala xarimay ee yani aan isguursan karin sayna isu guursanin waa xugm isaguna nasabka ku tacalluqa wey waxa isagana nasabkii dhalashada ku tacalluqa oo yani laga maarmaan iyadana ay u tahay waxa weeyaan iyadana dhaxalkii ha yaa isdhaxla yaan se isdhexlaynin waxay u baahan tahay nasab bay u baahan tahay tixraac nasab bay u baahan tahay say dadku macnaha isu xigaan in la bartay u baahan tahay sidaas daraaddeed axkaamta iyo axkaam kaleo aada u fara badan baa waxay ka laazimaysaa waxa la yidhahdo qabiilka waxa la yidhaahdo qabiilka laba macnoaan marka doonaynaa inaan kala ogaano laba macno ayaan doonaynaa inan kala ogaano waana labada macno ee cinwaanka muxaadarada loo yeelay qabiil xidhiidh ahaan jiritaan ahaan isku xidhiidhin wax isugu tarid iscaawin yani waxa weye dhaxal guur yani macaanida marka qabiilka loo isticmaalayo wax dhibaata ma laha bal waa loo baahan yahay sida aan xadiiska nabiga sal lay slam ku aragnay ayaduna ay tilmaantay ayib qabiilad taasi waa qabiilka amaa qabaliyadda qabaliyadda oo ah in qabiilkii loo tacasubo dhalashadii mabda' laga dhigo ayada asaaskeeda dadka wixii la nacayana lagu naco wixii la jeclaanayo lagu jeclaado wixii la fogeynayo lagu fogeeyo wixii lasoo dhaweysanayo lagu soo dhaweeyo ciddii kula dhalatay gar iyo gardarraba inaad garab taagto qabiil qabaliyadda macnahaasi waa macnaha aan la ogolayn maxaa yeele wuxuu booskiisii gelayaa markaa mabdicii iimaanka mabdi iimaanku markaa booskiisa bedelaya maxaa yele waxaan soo sheegnay ilaahay subxaana watacaala shareecada inoo soo dejiyey nebi maxamedna inoo soo diray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa wuxuu inooga dhigay asaaska iyo mabdaan isku xidhiidinana iimaan buu inooga dhigay mabdi isaga ah haddii booskiisa qabaliye lagu bedelo oo qabiilkii la geliyo markaasuu noqonayaa qabiilku uu noqonayaa qabaliya uu noqonayaa cunsuriya uu noqonayaa shay xun oo aada iyo aada u liita saas way macna walaalayaal allah subxaana watacaala dadka kala wanaagsanidooda iyo kala fiicnidooda iyo kala fadilnaantooda miisaan buu u dejiyey hebel hebel kama fiicna dhalasho ugama fiicna midabna ugama fiicna dhaqaalo uu haystana ugama fiicna nasabna ugama fiicna laandheeranimona ugama fiicna laakiin wax kaleu kaga fiicanya waxaasoo dhan miisaan lagu kala fiicnaada maha ilahay agtiisa subxana watacaala laakiin waxaa lagu kala fiicnaadaa hal miisaana oo ah albiru wataqwa alla cabsigiis subxana watacaala ruuxba ruuxuu ilaahay uga dhow yahay waa ka karaamo badan yahay ruuxba ruuxuu ka dhaaco badan yahay waa ka karaamo badan yahay ruuxba ruuxuu ilaahay subxaana watacaala diintiisa uga dadaal badan yahay waa ka fiican yahay fadilnaanta iyo qiimaha taas miisaankeedu waa taa taasaa wax lagu miisaamaa saas daraadeed ayaa alla subxaana watacaala ayadan hadda markaynu soo sheegayna markuu yihi wajacalnaakum shucuuban waqaba'ila litacaarafuu waxaa laga dambaysiiyey ina akramakum cinda allahi atqaakum alle agtii ruuxa idinku karaamo badan idinku sharaf badan idinku qiimo badan waa midka idinku cabsi badan ba la yihi subxana watacaala marka miisaanku waa cabsida ilahi rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa la weydiiyey yani xadiiska bukhari saxiix lbukhaari min xadiis abi hurayra ayaa rasuulka waxaa la weydiiyey sal alay wasalam ayu nnaasi akram dadka yaa ugu karaamo badan nebi allow dadka yaa ugu sharaf badan dadka yaa ugu qiimo badan rasuulku wuxuu ku jawaabay sal lay wasalam akramuhum cinda allahi atqaahum dadka waxaa ilaahay agtii ugu karaamo badan ka ugu taqwo badan ka ugu cabsi badan ka ugu diin badan ka ugu akhlaaq badan ka ugu dhaaco iyo camal fiican kaasaa ilahay agtii subxaana watacala ugu karaamo badan bu nabig uri sal lay wasalam markaasa saxaabadu waxay idhahdeen laysa can hada nas'aluka taa kumaana weydiinin baa laleegi markaasaa wuxuu yihi haddaad nasab iyo dhalasho i weydiinaysaan fa akramu nnaasi yusufu nabiy llah ibnu nabiy illah ibnu nabiy illah ibnu khaliil illahi buu nabi uri sal lay wasalam hadday nasab noqoto dad waxaa ugu karaamo badan nebi yuusuf calayhi salaam sababku waxa weeyaan nebi baa dhalay isagu nebi buu ahaa nebi waxaa dhalay maaragtay nebi yacquub baa dhalay awowgii wuxuu ahaa nebi buu ahaayo waa isxaaq awowgiisa labaadna wuxuu ahaa khaliilkii ilaahay oo ibraahim ah nasab haddii la yidhahdo dadka ninkaasaa ugu qiimo badan bu nabi salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasa waxay dhen laysa can hada nas'aluka taa kumaana weydiina dhanka waxmaana kaa weydiini ba dheh markaasu nabigu wuxu uri sal lay slam facan macaadin ilcarabi tas'aluuni ma carab iyo usuusheedaad iweydiinaysaan bu nabi uri sal lay wasalam qabaaisha carbeed miyaad wax iga weydiinaysaan saas weeyaan bay dheh nabi al markaasuu nabigu uri sal lay wasalam khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami ida faquhu dadkii jaahiliyada intaan islaamku imaanin kuwoodii ugu akhyaarsanaa ayaa markii diinta la fahmayna ugu akhyaarsan bu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh jaahiliyada qabaaishii carbeed way yani waxa weye way kala akhyaarsanaayeen dad baa karamka iyo deeqda iyo martigeliyada iyo geesinimada iyo lagu yaqaanay siday jaahiliyada ugu karaamo badnaayeen ugu kala karaamo badnaayeen baa markii diinta la fahmana ay ugu kala karaamo badan yihin bu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka maclushaahidku waxa weye xadiiska qaybtiisa hore dadka waxaa ugu taqwo ugu karaamo badan ilahay agtii kooda ugu taqwo badan bu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macana marka yani miisaanka inagu aynu ku kala fiicana ilahay ugu kala dhownahay waa kaa saas wey yani ruuxan kagama fiicni dhalasho wax la yidhaahdo gun iyo gob ma jirto gun iyo gob ma jirto gun iyo gob guntu waxa wey waa ninka ilahay agtiisa aan qiimaha ku lahayn ninka gobtaana waa ninka ilahay agtiisa qiima kuleh subxana watacala saas wey macana dad la yaso oo dhalashadooda iyo qabiilkooda lagu liido ma jiro sharcan dadku waa kulligood wax aadan baa wada dhalay nebi aadan baa kulligood wada dhalay oo ninna dahab kama imaanin ninnana nuur lagama abuurin nin walba waxaa laga abuuray aadam wixii laga abuuray aadam iyo xawaa dhalay xageed ku kala fiicnaateen marka halkaasaad kasoo taranteene aadam iyo xawana wixii laga abuuray waa la yaqaanaaye ninka meel kale sheeganayo o meel kale u leexanayo meel kale aniga laga abuurayle waa kee maxaad ku kala fiicantihin ma jirto wey macana kulligiin aadam baad ka timaadeen aadamna carra laga abuuray saas daraadeed buu nabigu sal lay wasalam wuxuu yihi xadiidka abu dar marfuucan oo uu warinayo axmed xasanahu albani wuxuu nabigu yiri sal lay wasalam abu dar buu ku leeyahy undur فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله تبارك وتعالى أفير سيدي أبو درو نين كما كما كما كما فعمد أو كما خير بنت كما خير بنت يعني وحويان عكس هي مد مدو تونا إلا إلى إله عكسدي سكما فعنا تمويا آه. عرب أنا هاي وأنا عكس هاي وأنا قرص أنا هاي نين كما فعمد ree hebel baan kasoo jeedaa nina kagama fiicnid saas way macana gobol hebel baan u dhashay nina kagama fiicnid mawaasiintaas oo dhan ilahay si waxba kamaa subxana watacala laakiin waxaad kaga fiicnaan kartaa waxa weeyaan waad ka taqwo badanta waad ka iimaan fiicanta waad ka camal fiican tahay diintaad ka taqaanaa dhaqankeedaad kaga fiican tahay hadihi hiya almawaasiin maqaayiista shareecadu ay yani wax ku miisaamaysa middaa iyadaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiis marfuuca oo ibnu cumar laga warinayo oo imaamu tirmidi uu soo saaray albaanina uu wax taxsiiniyey ayuu rasuulku wuxu uhi sal lay waslam yaa ayuha annaasu ina allaha qad adhaba cankum cudiyata aljaahiliya wa tacaadumaha biaabaa'iha faannaasu rajulaani rajulun barun taqiyun kariimun cala allahi tabaaraka watacala wa faajirun shaqiyun hayinun cala allah wannaasu banu aadam wakuliqa aadamu min turaab buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh wardadow ilaahay wuxuu idinka tegsiiyey jaahiliyada kibirkeedii iyo isla weynankeedii ilahay waa idinka tegsiiyey subxana watacala jaahiliyadu waa wixii islaamka ka horreeyey isla weynankeedii iyo qabkeedii iyo kibirkeedii ilahay waa idinka tegsiiyey waa idinka qaaday iyo faankii ay isugu faani jireen awowyadood iyo dhalashadooda ay isugu faani jireen waa wax ilaahay idinka bedelay wey oo muxuu idinku bedelay diin iyo iimaan buu ilahay idinku bedelay subxana watacala wixii maalinkaa la bedelay baan dib usoo noolaynay a wixii maalinkaa rasuulku tuuray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee diintu ay tuurtay baynu inagu dib usoo faagnay dib baan usoo noolaynay dib baan u qaadanay maalinkaasuu nabigu uri sal lay wasalam ilaahay baa idin dhaafiyey waxaa dadku waa laba ruux wax ka dhexeeya ma jiro laba mid wey midi waxa weeyaan rajulun barun taqiyun kariimun cala allahi tabaaraka wa tacala waa ruux baari ah rabbigii baari ah subxaana wa tacaala taqi oo allihiisa ka cabsada ilaahay agtiisana karaamo weyn ku leh midi waa midka ka labaadna waxa weeye faajirun shaqiyun hayinun cala allah mid faajir ah oo ilaahay dhaacadiisa ka baxay gaaloobay macaasida iyo dembiyada ku dhex jira diin ilaahay aan dan ka lahayn aakharana ahlunaar oo ayaan daran midna waa midkaa labaad wey ilaahay agtiisana wax qiimo aan ku lahayn saas wey marka midka shaqiga faajirka dembiilaha macaasida ku jira ilaahay ka fog subxaana watacaala ilaahay agtiisa wax qiimo ah kuma laha ninka taqiga baariga wanaagsan alla yaqaana diintiisa ku dhaqma ku dadaala u dhawaanshihiisa kaana ilaahay agtiisa kariim buu ku yahayo qiimo iyo sharaf buu ilahay agtiisa kuleyahay subxana watacala dadku waa labadaa mid buu nabi uri sal lay wasalam wannaasu banuu aadam wa khuliqa aadam min turaab dadku waa caruurtii aadam kulligood aadamna caraa laga abuuray buu nabi uri salawaatu rabbi wasalaamu caleyh aadamna caraa laga abuuray kulligiina aadam baa idin wada dhalay cid malaa'ig ka soo jeeda ma jiro cid jin ka soo jeedana ma jiro cid nuur iyo iftiin ama naar laga abuurayna ma jiro kulligiin aadam baad kasoo jeedaan haddaad aadam kasoo jeedaanna aadam caraa laga abuuray sidaas daraaddeed annaasu sawaasiya ka asnaali lmishli wey dadku waa siman yihiin bu nabi uri sal lay wasalam sida shallada yani waxa weeyaan ilkaheed oo kaleeto shallada ilkaheedu su u siman yihiin bay dadku u siman yihiin laa fadla licarabiyin cala cajamiyin walaa licajamiyin cala carabiyin mid carabi a cajami kama fadli badnaa cajamina carabi kama fadli badna ilaa bitaqwa allahi tabaaraka watacala ilahay cabsidiisa mooyaane alla cabsidii un baa lagu kala fiicanya miisaanku marka waa inuu sidaa noqdo miisaanka lumay maanta kaawey reerkaaga hadduu yahay dad isagaa ugu fiican gobolkaaga hadduu ka dhashay khalad uu leeyahay intuu dooniba ilahay khalad ha ka galo waa saaxiibka waajib waxaa kuwa inaad uhiliso waajib waxaa kuwa inaad garab taagto waajib waxaa kuwa inaad yani uxamaasooso waajib waxaa kuwa inaad u danqato ilaahu muu si doon si doon ilahay uga fogaada subxana watacala saas wyan maana yani waa waxa dhaqanka hadda jira wy mabda'aasaa lumay asaaskii diintaa lumay diinta ilaahay baa laga fogaaday dhaqankii baa laga fogaaday markaasaa waxaa lagu bedeshay jaahiliyaadkii uu alla subxaana watacaala dumiyey shareecadu ay aastay wixii baa dib loo soo nooleeyey markaasaa waxaa inagu dhacay wixii ilaahay subxaana watacaala uu qadaray aynu gacmaheena kula nimid oo ah masaa'ibta rabbi subxaana watacaala uu ka ratibay da waxaasoo kale dadku kacmaala waxaa dadka mabdaa ka dhigta macana miisaanku marka diintu waa ka walaalayaa miisaanka waxaa ka gedisan bulshooyinka kale miisaankooda muslimiinta miisaanka ay ku kala fiican yihiin waa kaa laakiin bal bulshooyinka kale aan fiirinna mawaasiintooda miisaanka ay ku kala fiican yihiin waxa weeye gaalada waxaa lagu yaqaanaa inay wadan wadan ay u dhasheen in ay macnaha waxa weeyaan fiicnida iyo kala fiicnaanta ay miisaan uga dhigaan a waxaa lagu leeyahay yani wuxuu ka soo jeedaa waa american americaanku cunsuriyiintu yani canaasirta ugu fiican yahay leanno beled mucayan uu kasoo jeedaa waa ree yurub beled mucayan uu kasoo jeedaa waa afdal lcanaasir yacni waa gobol hebel ama waa degmo hebel t ti baan inagana soo qaadanay markaasa waxaan idhi haddii uu masalan waxa weye uu sacuudi yahay waa afdal ashkhaas waa laga soo tegay oo hadduu macnaha soomaali yahay isagaa dad ugu fiican soomaalida waa sii kala kacdo waxay tihi hadduu gobol hebel yahay isagaa dadka ugu sita hadduu gobol hebel yahayna dadba ma aha qiimo ma laha maxaa dembigiisuu yahay billahi calaykum degmadan ilaahay baa keenay ilaahay baa meesha ku dhaliyey ilaahay baa meesha ku koriyey bal miskiinkan dembiguu galay muxuu yahay dembiga uu galay ee loo liidahayo muxuu yahay dembiga uu galay ee macnaha qiimihiisa loo riday muxuu yahay dembiga uu galay ku sharaf waayayo maxay tahay haddii ilaahay subxaana watacaala uu meesha ku dhaliyey oo meesha ku koriyey oo reerka ka dhaliyey muxuu dembigu galay u yahay dembi ma jecil saas macana yani waxa weeye degmooyinka iyo gobolada iyo wadamada in laga dhigo miisaan dadka lagu kala fadilaayay waa jaahiliya waxaa kaloo iyadana jaahiliye ah nasabka iyo dhalashada reerkaygu reerahay ugu fiican yihin nasabkaygu nasabyaday ugu fiican yihin dadkan ka dhashay baa dadka ugu fadli badan waa khuraafo aan jirin wey iyaduna jaahiliya min aljaahiliyaat ruuxa kugu leh inaad uhiliso waa kaad kula dhashay waa kaad meel kasoo wada jeedaan waa jaahiliyadii carabta ilaahay subxaana watacaala uu ka daaweeyey ee hadda aynu soo mareen nabigu sal alay slam inuu yidhi ilahay waa idin dhaafiyey midda ayada macna waxaa lamid a masalan in miisaanka aad ka dhigto masaalixda mushtaraga danaa idinka dhexeeya ruuxii dan in laga dhexayso oo isaguna dan igu wato ana aan dan ku wato ama anigu aan dan ku wato ruuxaas unbaa fiican midkii aan dan igu jirinna yani waxa weye haba yaraatee wax qiima amala almasaalix almushtaraka iyadana in miisaan laga dhigo waa jaahiliyo waxaa jaahiliya iyadana waxaa la yidhahda midabka in miisaan laga dhigo oo intii isku midaba madowga masalan loo tacasubo cadiinka loo tacasubo quruxda loo tacasubo foolxumada loo tacasubo in miisaanka dadka lagu kala ficnaysiinayo arrimaha laga dhigo iyadana waa jaahiliye waa jaahiliye ina shareecada ilahi subxana watacala marna ogole wey saas macana waxaa lamida iyadana mabaadi'da iyo axzaabta baatilka ah iyadana inta loo tacasubo in la yidhaahdo xisbiga anigu aan ku jiro ruuxii ku jiraay yani waxa fogo min ahli lkhayr ruucii ka baxsanna fa huwa min ahli shar oo uu miisaanku noqdo xisbigaaga xisbigaasi ama dimuquraati ha noqdo oo asaaskiisu bail ha ahaado ama shuuci iyo ha noqdo macnaha waxa wey hanti wadaag ha noqdo oo asaaskiisu bail ha ahaado ama ha noqdo xisbi wadaniya ha noqdo oo asaaskiisu bail ha ahaado ama ha noqdo xisbi islaamnimo sheeganayo o xisbi islaamiya sheeganaya ha noqdo marba haddaad leedahay wixii xisbiga ku jira unbaa khayr badan wixii ka baxsanna waa laga fiican yahay hada huwa hadi hiy ljahiliya hadi hiy ljahiliya waxaasoo dhan in miisaanka laga dhigo lama rabo miisaanka dadku ay ku kala fiican yihiin waa kaa rasuulku tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu caleyh allana uu inoo sheegay ina akramakum cinda allahi atqaakum miisaankaa yala lumin miisaankaas yala lumin walalayaal ayb waxaan ogsoonaha walaalayaal carabtii rasuulkeena uu ka dhashay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii ay diintu soo degeysay asaaska ay isku xidhiiriyaan ama isku gooyaan ama isku jeclaadaan ama isku nacaan qabiilku ah reerka uu ninku ka dhashay ama ruuxu ka dhashay hadday xumaan ku kacaan oo khaldan yihiin oo gar daran yihiin waa inuu ku garabistaan hadday faxsan yihiinna waa inuu ku garabistaan si walba mawqif walboy taagan yihiin waa inuu ku garabsiiyo waxaa ka mid ahaa gabayaagoodii waa ki dhihi jiray whal ana ila min gaziyata in gawat gawaytu wain tarshud gaziyatu arshudi miyaan ahay bu yidhi wax kale ma ihi bu yidhi waa nin uun reer reer khaziyaan ahay bu reer khaziye un baan anigu ka dhashay bu reer khaziye hadday hanuunaan oy hagaagaan oy gar leeyihiin oy fiican yihiinna waan la fiicnay hadday xun yihiinna waan la xumahay anigu reer khaziye meeshay jawar baan joogaa haddii la cadaabo leeyihin waa layla cadaabi hadday gar daran yihiin waan ku garab taagnahay hadday gar leeyihiin waan ku garab taagnahay hadday khaldan yihiin waan la khaldanahay reer khaziye un baan ka mid ah waa shaacirkii carbeed wey saasuu ahaa miisaankooda saa ah waxaa kamid ah yani yani sidoo kaleeto yani ashcaarta ay yani reebeen waxaa kamid ah oo mabda-ooda ka turjumaya laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa ma qaala burhana nin ka dhashay haddii uu musiibo dhacday ugu yeedho oo u habar wacdo oo yidhahdo war tolla-ayeey war kakacaay u yidhaahdo waxa uu soo sheegay war burhaan iyo xujo u keen maba yidhaahdaanba saas way macana waxa uu soo sheegay war ree hebel baa iga gardaranay hala ihiiliyooy hadduu yidhaahdo war caddayso meesha lagaaga gardaran yahay iyo waxa lagaaga gardaran yahay burhaanteedii iyo xujadeedii keen ma yidhaahdaan laakiin markaaba seefaha iyo qoryaha iyo warmaha la boodaa markaasaa la isgarab ordaa laa yas'aluuna akhaahum xiina yandubuhum fi naa'ibaati calaa ma qaala burhaana wey saasay ahaayeen nin tolkiia baa soo cabtay nin reerka ka dhashay baa soo sheegtay iyuu kasoo sheegtay dad kaleu kasoo sheegtay khalaas waa in looga gargaaro ha gardarnado ama ha laga gardarnaado xoolo dad buu soo batay waa in loo hiiliyo saasay macnaha ahaan jireen waxay kamid ahayd hadalka yani ay asaaskay ku taagnayen wuxuu ahaa unsur akhaaka zaaliman aw mazluuma walaalkaa u gargaar oo u hiili kula dhashay wey ama ha gardarnaado ama ha laga gardarnaado mar walba aduu garab taagno hadduu gardaran yahayna gardarada ku garab istaag haddii laga gardaran yahayna dadka ka gardaran macnaha waxa weeyaan uga hiili saasay ahayd qaacidadooda rasuulku waa kii bedelay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee yidhi unsur akhaaka zaaliman aw mazluuma nebigu wuxu uhi sal lay slam walaalkaaga muslimka ee mu'minka u gargaar hadduu gardaran yahay hadii laga gardaran yahay markaasa waxa ihi nebi allow haddii uu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay garanayo waa u hiilinaynaaya lakin hadduu isagu gardaran yahay ka waran nabigu wuxu uhi sal lay wasalam hadduu isagu gar daran yahay gardarada ka celi ka hor istaag joojidha waxaad wadda waa qalade dadka ha dulminin taasaa gargaarkiisaabu nabigu uri salawatu rabbi wasalam hiiladiisu waa taa marka macnihii buu nabigu bedelay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh walaalka hadduu khaldan yahayna ka celi khaladka hiiladiisu waa taas haddii laga khaldan yaho lagu gardaran yahayna u hiili hiiladiisu waa taas saasuu nabigu uri salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo mar walba adigu xaqa isgarab taag garka weligaaba la jir cidda laga gardaran yahayna mar walba u hiili hadduu noqdo kii kula dhashay hadduu yahay midkaa fogmo macana saasuu nabigu u bedelay salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waa midda maanta inagana haysato sooma ha waata maanta ina haysato wey ha xataa wax kale iska dhaafe wadaadadii iyo raggii culimada ahaa baa xataa aan arrinkii ka bixin oo nin walba ilaa man raxima rabbuka dad yaroo ilahay u naxariistamaya subxaana watacaala oo ilaahay uu cudurkan rabbi subxaana watacaala uu garab mariyey mooyaane xataa ninkii wuxuu noqday inuu reerkiisa xumaanta ku garab istaago oo ay mabaadi'dii lunto oo mawaasintii iyo maqaasi maqaayiistii shareecadu ay lunto horeyna ugu maamaanay siqii tolkii kama jannasado ha ha tolkaa tolkaa iyo kabtaa midna lagama dhex baxo saas wey tolkaa iyo kabtaa midna lagama dhex baxo waa lagu dhex jiraa maxaa lagula dhex jiraya xumaantay wataan baa lagula dhex jiraa wey macna ninka fiqiga ah fiqiga waxay ka wadaan macnaha ninka culimada ah tolkii hadday cadaab garayaan waa inuu cadaab la galo waa inuu uhiiliyo waa inay xoolahay soo dhacayaan uu u barakeeyo waa inuu uxirsi xidho markay duulahayaan wahaakada leanna tolkii uusan meel la ka aadayn marka waa qaacidadii lafteedii wey tolkaa hadday gardaran yihiin iyo haddii laga gardaran yahay ba isgarab taag saas weye waa miisaankii carabtu ay lahaayeen iyo dhaqankii jaahiliyada carbeed isagoo sidiisii ah baynu dhaqan ka dhiganay waxaa su-aala marka alla subxaana watacaala carab cudurkaasi markuu haystay muxuu kaga daaweeyey su-aal aynu isweydiinayna bal iyadan inaad haysato maxaa daawo u ah si walba la yeel dhinac walba la mar taxliilaad siyaasiya hadallo fara badan shirar fara badan kulamo fara badan dadaal fara badan xal waa lalayahay xalkii maantaynu haynaa weligeenna waan hayno laakiin waa ka lumsanna ninkii xoolaha intay xoolo ka lumaan xooluhu dhankay u lumeen mooye dhan kale u raad qaada miyay idinla tahay in weligii kusoo baxayo weligii heli maayo leanna dhankii ay u lumeenba maada aadinba innaga dhibaatada ayn haysato waxa weye xoolo inaga lume oo waddan baa inaga lumay oo bulshaa inaga lumtay oo qaran baynu luminay oo sharaf baynu luminay aynu luminay haddana meeshii aynu u luminay iyo dhankay u lumtay ma garanayno boqolku facda bay soomaalidu yidhahdaan meel laga raacayna mataqaano balaayo inugu habsatay laakiin dadka intooda badan waxay kusoo bixi laayihiin cudurkani xaggee ka yimi sababkii baa lalaayahay haddii sawbka la helana daawadii baa lalaayahay daawadii ilaahay baa inoo haya subxaana watacaala daawadii ilaahay baa inoo haye laynoomana dhaamo weligeenna haddaynu si kasta u wareegeysano fiihi ree bani israa'iil afartanka sano ilaahay uu ku riday subxaana watacaala isdaba wareegga un baan ku jirayna xalka ilaahay aynu qaadano wax inoo dhaamo ma jirin carab oo dhibaatadaasi haysatay oo cudurka inaga ina burburiyey uu haystay oo qabiliyada iyo qashinkaasi uu haystay buu ilaahay daawo usoo dejiyey subxaana watacaala walaalayaal walaaltinimadii nasabka iyo dhalashada iyo degmada iyo masaalixda iyo danaha waxaa lagu bedelay walaaltinimo mabda iyo caqiido walaaltinimo diineed baa lagu bedelay saas daraadeed ba alla subxana watacala wuxuu yihi inama almu'minuuna ikwa faaslixuu bayna akhawaykum mu'miniinta unbaa walaalo ah cid kaloo walaalo ah ma jirto dadka iimaanku mideeyey oo iimaanka ku wada jira oo muslimiinta ah kuwaasaa walaalo ah ee wixii walaalihiin dhex mara wixii isku dhaco walaalaha dhexdooda yimaada hagaajiya oo heshiisiya bu alla leeyahy subxana watacaala macnaheedu walaalaa la yahay oo iimaankiiyo diinta walaala lagu yahay macnaheedu maaha marna inaan laysku dhacaynin marna inaan laysku gardaroonaynin marna inaan laysku xadgudbaynin ma aha waa laysku xadgudbi oo bini aadamka dabeecadiisu waxay tahay inuu xadgudbo oo labada deriskaabaa isku dhacaya deris waxay isugu dhowa yidhahdaan soomaalidu yani waxa weeyaan carab iyo iyo dan sooma haddana waa isqoonsadaan carab iyo ilko haddana waa isqoonsadaan marmar bay isku dhacaan haddii isku dhac yimaado walaaltinimadii ma baabi'ina heshiisiya bu ayuu alla leeyahy subxana watacala heshiisiya oo dadka isku dhacay intii kaleeta een isku dhaca garab aan qeyb ka ahayn ayagu waa inay ku dadaalaan dadka sidii dhibaatada dhex taala loo baabi'in lahaa fa aslixuu bayna akhawaykum bu alla yihi subxana watacala marka walaaltinimadaasu ilahay inoogu bedelay waana mida rasuulkeenu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali ljasadi lwaaxidi ida shtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma dadka mu'miniinta ah masalkoodu sifadoodu tilmaantoodu waxa weeye isjacaylkooda isqadarintooda isu naxariishadooda isu dalqashadooda marka la fiiriyo waxay ka dhigan yihiin hal ruux jirkii oo kaleeto hal ruuxa jirkii oo kale ka dhigan yihin jirka halka ruux uu leeyahay caadatan waxaa lagu yaqaanaa haddii qeyb kamid a ay xanuunsato waa la wada xanuunsadaa hadduu qandhado waa la wada qandhadaa fartu hadday xanuunto waa la xanuunsanaya hadduu meelka hadduu farxo waa wada farxaya hadduu murgo waa wada murgaya ma jira wax la yidhahdo qaybinaha xanuunsato qaybinaha iska raaxaysato sidaasuu nebigu ku miisaaniyey dadka mu'miniinta salawaatu rabbi wasalaamu caleyh jacaylka ka dhexeeya isqadarinta walaaltinimada isu naxariisashada isu turidda iskaashiga wax istarka yani waa dad hal jir oo kaleeta ka dhigan bu nabi ui salawatu rabbi wasalaamu caleyh ilaha heerkaasaa la gaadhsiiyey maxaa meesha laga saaray qabiilkii baa meesha laga saaray qabaliyadii baa meesha laga saaray waxaa meesha laga saaray wadaniyadii baa meesha laga saaray waxa meesha laga saaray yani waxa weye wax kasta oo kaleeto dhan baa laga saaray iimaankaasu ilahay dadka ku walaalayay subxana watacala nebigu marka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taasuu inoogu bedelay waana qadiyad muhimay ahaydoo rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu maka kasoo hijrooday oo magaalada madiine u yimid qodobadii ugu muhiimsanayd iyo tilaabooyinkii ugu muhiimsanaaye nebigu uu qaaday waxay ahayd inuu nebigu walaaleeyey muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriintu waa nimankii kala soo qaxay magaalada maka ee nebiga la yimid reerahoodii iyo guryahoodii ka yimid magaalada madiine marti bay ku yihin xoole uma joogaan dadkii ay ka dhasheen uma joogaan marti bay ku yihin iyo dadkii madiine sii joogee mu'miniinta ahaa oo ansaarta ahaa yuu labalaba nebigu u walaaleeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh labalabuu isugu xidhay nin walba muhaajiri ah wuxuu walaal kala dhigay mid macnaha ansaari ah ilaa heer waxaa la gaadhsiiyey hadduu midkoo dhinto kakale u dhaxlayo ilaa heerkaasuu nebigu bulshada isdhexgeliyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh leanna nebigu wuxuu doonayaa in uu u dhigo buluketi ama asaas inuu u dhigo bulsho aada iyo aada u adag oo aada isugu xidhan oo walaalo ah oo isjecel inuu dhisuu doonaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo wax hawaajiza ayna udhexaynin derbiye ma dhex yaalaan qabiil ma dhex yaalo yani waxa weeyaan wadaniya ma dhex taalo qurun ma dhex yaalo masaalix adduunya ma dhex taalo ilaa heer waxay gaadheen raggii nebigu walaalayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh heer waxay gaadheen wax kale isk iska dhaafe ay macnaha xataa xaasaska inay isu furaan qisadii cabdiraxmaan ibni cawf iyo saxaabigii kale ansaariga ahaa markii nebigu uu walalayay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa kii ku yidhi ninkii saxaabiga ansaariga ahaa cabdiraxmaanow waxaan ahay ree ansaare ninka ugu beer badan ugu xoolo badan xaasas afarana waan qabaa haddii ay kula qumanaato xoolahayga nis baan kuu goynayaa xaasaskaygana intaad fiiriso taad ugu jeclaato yaan kuu furayaa buuri niman wada dhashay ma aha dhalasha kama dhacayso laakin maxaa ka dhexeeya iimaan baa ka dhexeeya mabda baa ka dhexeeya diin baa ka dhexaysa caqiida ka dhexaysa heer waxaa la gaadhay xataa laysu bandhigo xaasaskayga ta ugu qurux badan taad ugu jeceshahay baan kuu furaya u fiirsada inagu aragnay dad xoolo isa siiya laakin dad weligood xaasas isu furay miyaan aragnay weligaa si kasta haddii aad ruuxa u jeceshahay inaad xaaskaaga uga tanaasusho habeenka xaliga isaga hataa hadday shareecadu ogolaan lahayd xaasku waa yani dadka waxyaabaha ugu dheer wey way isaga tanaasuleen limaada lianna waxa weeyaan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi baa tarbiyeeyey jaamacadii rasuulkay kasoo baxeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh madrasadii rasuulkay kasoo baxeen nebiga hortiisay ku tarbiyoodeen mabdicii xumaa ee qashinkaa baa laga bedelay mabdac qiimo badan buu alla ugu bedelay subxaana watacaala oo iimaan iyo caqiida ah kaa weya midka marka aan doonayno in macnaha waxa weeyaan aynu ku bedelano wax hadda yaala say ugu bedesheen baynu ugu bedelanaynaa waxaanu tusanaa walaalayaal yani nimankii la odhan jiray labadii qabiil ee magadiino wada degi jiray aws iyo khasraj dagaal dheer baa ka dhexan jiray laba reer oo wada dhashay bay ahay sida soomaalidu hadda u wada dhalatay laba reer oo wada dhashay hal magaalo wada degan hal meel kasoo wada jeeday ahayn haddana dagaal aada u dacweyn oo yani daba dheer baa ka dhexan jiray marmarka qaarkood laga yaabo boqol sano inuu socdo nimankii saa isku ahaa oo jaahiliyada cadaawadda adag ay dhex taalay ee aada isu necdaa oo macnaha waxa weeyaan yani dakanaha iyo urkutaallada iyo balaayada kala qabay oo aada iyo aada isu necdaa markay diinta ilaahay qaateen way isjeclaadeen quluubtoodii baa daawowday xumaantii hore oo dhan baa la halmaamay kii aabihii horey loo dila waa halmaamay kii dhiig laga qabay waa halmaamay kii dakane laga qabay waa halmaamay wixii hore oo dhan baa la aasay safxa cusub iyo nolol cusub baa la wada furtay oo mabda iyo caqiide iyo diin ku salaysan wixii hore oo dhan baa la tuuray waa la halmaamay limaada lianna ilaahay baa quluubtooda isu dhaqay ilaahay baa quluubtooda isku hagaajiyey rabbigaa isjeclaysiiyey markay isnecbaayeen kadib wa hadihi wa hada huwa alcilaaj haadihi dawaa daawada aan la-nahay iyo cilaajka aan la-nahay waa kaa carabnimo waa isugu imaan waayeen oo dhalasho waa isugu imaan waayeen oo degmo waa isugu imaan waayeen magaalada madiiney wada deganaayeen intaa waa ku midoobi waayeen dagaalkooduna waa ku dhamaan waayen colaadiina waa ku afjari kari waayen laakin maxaa afjartay markay la yidhaahdeen aamanaa billah wa birasuuli illah wa bilyawmi alaakhir wa bilmalaa'ikati wa bilkutub wa birusul markay arrinkaa yidhaahdeen bay wax walba halmaameen markaasaa ilahay quluubtooda isu dhaqay subxana watacala quluubtooda burcad laysu mariyey say soomaalidu yidhahdaan quluubtooda ayaa burcad laysu mariyey marka quluubteenna in burcad laysu mariyo haddaad doonaysaan diinta ilaha la qaato subxana watacaala aayad buu rabbi kaga warramay subxaana watacaala nimankaa cadaawadii ka dhexaysay iyo siduu ilahay isu jeclaysiiyey aayadda qur-aanka wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwana wa kuntum calaa shafaa jurufin haar وkunتm عlى shفا xfرة min الناr faأnqadkm minha waxaad xusuusataan bu alla yihi subxaana وatacaala nicmada alla uu dushiina ugu nimceeyey markaad cadow isu ahaydeen ood isnecbaydeen kadibna quluubtiina alla isu keeno iskin jeclaysiiyey nicmada ilaahay oo diinta ana aada walaalo ku noqoteen bal midaa xusuusta bu rabi ilahi subxana وatacaala aada qarka u saarnaydeen god naareed inaad ku dhacdaan alla uu idinka badbaadiyey bal arrinkaa isagaa xusuusta buu alla kuleeyahy subxana watacala waa midda aayadda kale tilmaamayso huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniina وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وعلى النبي صلوات ربي وسلام عليه waxaa lagu leeyahay alla waa midka kuu hiiliyey oo mu'miniinta kuugu hiiliyey quluubtoodana isu dumay oo isu keenay haddii aad wax alla waxa adduunyada dushiisa saaran adduunyada dusheeda waxa saaran oo dhan haddaad bixin lahayd oo aad ku laaluushi lahayd oo aad isugu soo dhaweyn lahayd si aad isugu soo dhaweysood isugu keento wax alla waxa adduunka dushiisa saaran haddaad bixin lahayd quluubtooda maadan isu keeni karteen bu alla leeya subxana watacala isuma awo ma awoodi karti adduunya oo dhan haddii laynoo qaybiyo oo wax walba layna siiyo oo dhinac walba laynaga laynaga dhigaayo oo si quluubteeda la quluubteena laysugu keeno marnaba isu imaan mayso hadduusan alla isu keenin subxana watacala quluubtii adduunya isu keeni weyday oo wadan isu keeni waayey oo qabiil iyo dhalasha isu keeni weyday allah subxaana watacaala isu keenay oo muxuu isugu keenay leanna wuxuu geliyey hal mabda buu wadageliyey mabdii uu wadageliyey baa quluubtii dhaqay xumaantii hore o dhan ka dhaqay walaaltinimo iyo jacaylna keenay mabdaa isagaa wey marka mabdaa maqan waa ka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalintii xunayn markuu nebigu qaybiyey hanaa-intii hanimooyinkii laga qabsaday gaalada ayuu nebigu sal alay wasalam waxoogaa wuxuu u badiyey rag yani soo islaamay oo yani markaa islaamnimadoodu adhoweyd buu hanimooyinka u badiyey niman ree ansaareed ah baa marka waxoogaa waxay tirsadeen inuu nebigu sal alay wasalam uusan haniimadii sidii la rabay wax uga siinin nabigaa loo sheegay sal alay wasalam ree ansaareed inay wax tabanayaan markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam ya macshara alansaar alam ajidkum dullaalan fahadaakum allahu bi wa kuntum mutafariqiina faallafakum allahu bi wa caallatan faaghnaakum allahu bi ansaaray buu nebigu uhi sal alay wasalam ree ansaareedow idinkoo baadi ah oo idin maanan imaanin oo aniga sababkayga ilaahay idinkuma hanuuninin ilahay baa dushanada gallad kula bedhan iyo rasuulkiisa idinkoo qaybsan oo iskhilaafsan oo kala tagsan oo islaynaya oo isnecebsoo idinma imaanin oo aniga sababkayga ilaahay idinkuma midaynin oo isuma kingeynin ilaahay iyo rasuulkiisa gallad nagu leh saasay leeyihi soo idinma imaanin idinkoo caydh ah oo waxba haysanin oo ilaahay aniga sababkayga xoolo idinkuma siinin oo akniye idinkagama dhigin ilaahay iyo rasuulkiisaa gallad nagu leh saas way macana marka way qaybsanaayeen mutafariqiin bay ahaayeen qabiilooyin bay ahaayeen adduunka waxba mayna ka ahayn degmadooda xataa yahuud baa ugu talin jirtay oo isku diri jirtay nimankii saa ahaa baa ilaahay wuxuu ka dhigay subxaana watacaala qaadat alumam wa qaadat alcaalam adduunka nimanka hogaamiya ilahay ka dhigay subxana watacala waxaad ogtihin walaalayaal carab waagii nebi maxamed u imaanayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qabiil qabiilka ay u qaybsanaayeen baa adduunka ka reebo qeyrkood ka reebo sidaas daraaddeed wax jira maysan ahayn quwadaha adduunka qaybsana ee lagu xisaabtamo markii wax la qaybsanayo maysan ahayn waxay ahaayeen rucaa u shaabay ahaayeen xoolo dhaqatay ahaayeen yacni guuro oo dega islaaya iyagu isku mashquulsan waxay ahaayeen ma jiro ilaahay wuxuu qadaray subxaana watacaala markay diintiisa qaateen oo ku midoobeen oy walaala ku noqdeen oo quluubtooda ku midowday inay adduunkii oo dhan hogaamiyeen inay adduunka oo dhan hogaamiyeyaal u noqdeen oo ay adduunkii oo dhan gacanta ku dhigeen bima fiiha yani dawladihii waaweynaa ee furus iyo ruom iyo hoostooday soo galeen limaada lianna ilaahay baa subxaana watacaala wuxuu siiyey mabda iyo caqiidu ilaahay siiyey subxaana watacaala ay ku jireen wax walba oo hortaagna macna ta inaga maqan marka walaalayaal waa midda macnaheedu waxa weeye cudurka ina hayaay iyo mushkiladeennu waxay la mid tahay cudurkii carab maalinka hayay iyo mushkiladoodii wey waa lafteedii wey meel kale ka raadin maysa wuxuu ilaahay ku daaweeyey waxyigiisii kor ka soo degay ay rumeeyoon ay qaateen dhaqan ay ka dhigteen oo booskii qabiilka iyo degmada ay ku bedesheen taa haddaynu samayno laynaga helo ilaahay subxaana watacaala wixii uu siiyey bu inaganayna siin leanna natiijadu ilaahay baa ballan qaaday rasmi wey saas way macana walaalayaal cunsuriyada marka iyo qabaliyada waxaa keena asbaab fara badan baa keena asbaabta cunsuriyada keenta waxaa ka mid a aljahlu aljahlu bicawaaqib alcunsuriyati alwakiima cunsuriyada iyo qabaliyada dhibaatooyinka ay leedahay oo dadku intooda badan aynan ogeyn maxaa yeelay ruux hadduusan aqoon la ulahayn aakhare hadduusan aqoon ulahayn diintiisa aqoon ulahayn sunanka ilaahay ee kawniga ah ee wax ku dumaan ama wax ku hagaagaan hadduusan aqoon ulahayn tilaabsuu isdhahayaa markaasuu bohol ka dhacaya marka jahligu wax badan buu inoo geystay wax badan buu inoo geystay ama baadiye markii lagu qaybsanaa ha noqdo ama qabiilkii markii la reemagaaleeyey oo laga dhigay siyaasadda la soo geliyey oo macnaha waxa weeyaan ha noqotee waxa weeyaan yacni dad badan labayna soconin qabiilkani muxuu dhib oo u keenaya muxuu diintooda ugeysanayaa muxuu iimaankooda ugeysanayaa muxuu aakhiradooda ugeysanayaa muxuu ilaahay agtii subxaana watacala oo dhibaato u leeyahay muxuu adduunka dhibaato keeni doonaa dad badan baan la soconinoo jahligu ugeeyay qabiilka gelitaankiisa waxaa kamid ah asbaabta keenta qabaliyada iyo cunsuriyada ashayaan maxaa yeele shaydaanku wuxuu inala sugayaa janis mar walba isagu heegan buu ku jira waa diyaac wuxuu kula sugayaa marka inaad darunka ku dhacdo meelaha iridaha uu ka soo galo bini aadamkana ka waxaa ka ah inuu nasabkiisa ku faano inuu nasabkiisa u eexdo inuu nasabkiisa ku faano waxaan ogsoonahay isaga ayaa wuxuu ahaa kii ugu horeeyey ilaahay makhluuqaadkiisa intaan hayno oo dhalashadiisa iyo cunsurkiisa iyo meeshuu kasoo jeedo ku faanay a saas daraadeed bini aadamkana wuu bari waana ku khasaaray ficlan nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii la yidhi u sujuud isagiiyo malaa'igta muxuu yihi uma sujuudayo buri oo maxaad ugu sujuudi laadahay markaasaa wuxu ihi khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin maxaa yeelay anigana isagana dhoobaad ka abuurtay anigana dad baad iga abuurtay macnaha anaa ka jinsi fiican wey waxaana ugu sujuudayni anaa ka fiican anaa ka fadli badan yani dhoobo iyo dab dab baa ka fiican qiyaastu waxay ahayd inuu isagu ii sujuudo aniga ee anuu ka fiican inaan u sujuudo ma aha cid marka dhalashadiisa iyo nasabkiisa iyo cunsurku kasoo jeedo ku faano ibliis iyo shaydaan baa ugu horreeyey bini aadamkana isagaa baray oo uu ka qaatay ruux kasta oo qabiil ku khaldan dayashadiisu wax weeyaan cidda uu ka qaadanayo waa ibliis laciinkii ilahay lacnaday subxana watacala saas wey macana marka shaydaan baa asbaabta kamid a inugu bixinaya inaynu mabdicii diinta iyo isku xidhnaantii walaaltinimo ee iimaanka inaynu ku bedelano qabaliye inaynu ku bedelano waxaa kamid ah shahwatu nafsi wa xubuha lidulmi yani shahwada nafta iyo jacaylkeeda mar walba ay jeceshahay inay wax dulmido asbaabtay kamid tahay iyadoo qabiil adeegsanaysa maxaa yeelay dabeecada bini aadamkaa sidiisaba waxay tahay hadday tahay yani nafta bini aadamku xumaantay mar walba ka shaqaysaa xumaanta ka shaqaysa ko waxaa ka ah inay dadka dulmido waa kii shaacirkii jaahiligaa yidhi waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam waman laa yadlim innaasa yudlami ninkii aan darkiisa difaacanin waa laga dumin ninkii aan dadka dulmininna waa la dulmin waa saas waman laa yadlim innaasa yudlami bini aadamka dabeecadiisa waxay tahay sidiisaba ictidaa iyo xadgudub iyo gardaro inuu dadka kale ku sameeyo naftaada marka shahwadeediiyo waxay kula rabta haddaadan ka xakamaynin waxay kugu xambaaraysaa inaad gardarro ku kacdo adoo usii maraya dhalasho adoo usii maraya qabiil adoo u kaashanayo kuwii kula dhashay macnaha naftu waxay kamid tahay iyo dulmigeedu asbaabta qabaliyada keenta waxaa kamid ah asbaabta qabaliyada keenta acdaa lislaam acdaa lislaam dadka muslimiinta ah dadka cadowgooda ah gaalada ayaa gacan libaax ku leh in la kobciyo qabaliyada iyo cunsuriyada muslimiinta dhexda in la kobciyo maxaa yeelay aslan waxa ka tegay xuduudaha dowladaha muslimiinta u dhexeeya ama qabiilooyinka muslimiinta wada ah xuduudaha ka dhexeeya waxaa ka tegay waa isticmaarkii gaalaa ka tagtay waxay uga tageenna wax kale ma ahayne waxay ujeedadoodu ahayd inayna muslimiintu marnaba kansho u helin ay ku fikiraan oy uga fikiraan cadowgood inay iska celiyaan mushkiladu waa inaysan dhexdooda ka dhammaanin a dawlad hebel iyo dawlad hebel baa ishaysata gobol hebel iyo gobol hebel baa la heshiisinaya qabiil hebel iyo qabiil hebel baa islaynaya xagee baa marka goormaa kansha loo heliy cadowgii dibadda in loo yimaado ha in reer bari iyo reer galbeed iyo layska celiyo goormaa kansha loo helaya ma loo helayo iyagaa dejiyey ilaa iyo haddana dabinkii ay noo dhigeen iyo xarkahay nagu xidhxidheen baan ka lugbixilaana saas way macana bal jahli baa inoo dheero innagii baa diyaar waxaan u nahay inaan barnaamijkii kusii shaqayno oo isticmaalku inoo dejiyey gaalaa marka dejisay inuu arrinku isaga waxaa kutusaya maa ashbaha alleyla bilbaarixa altaariikhu yuciidu nafsahu baa la yidhahda waktigii nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayaa nin yahuudiya wuxuu arkay saxaabadii nabiga sal alay wasalam oo wada fadhiya qisadaa waxaa keenay maxamed ibnu isxaaq baa siiradiisa kusoo arooriyey wuxuu yidhi nin yahuudiya wuxuu arkay saxaabadii nabiga wada fadhiya mu'miniintii oo wada fadhiya oo dad isjecel ah oo wada qoslaya oo sheekaysanaya oo walaaltinimo ka muuqato oo yani waxa weye aada isu weheshanaya arrinkii baa ka cadhaysiyey markaasaa wuxu uhi walla sidan inaysu soconay nin buu soo diray wuxu uhi intaad u tagto ood la fadhiisato waxaad uga sheekaysaayood soo qaadaa dagaaladii dhex mari jiray aws iyo khasraj xusuusi oo gabayadii ay is yidhaahdeen iyo hadalladay isku tuurtuureen iyo odayaashiiyo ugaasyada iska dileen xusuusi ninkii si usoo socday buu la soo fadhiistay wax yar hadduu la fadhiyay ba sheeku bilaabay reer hebel baa gobo goob hebla kaga adkaaday reer hebel goob heblena reer hebel baa kaga adkaaday gabaygaasaa laga tiriyey oday hebel iyo ugaas hebel baa lagu dilay wixii buu akriyay raggii saxaabada ahaa xamiyadiibaa markiiba qaatay ficilkan baa qaaday war idinka mayba naga adkaanay annagaa idinka adkaana gool heble annagaa idinku jebin maya annagaa idinku jebin waaba kanba waa inoo taa la yidhi berrito haddaad rag tihiin aynu isugu nimaadno macnaha meesha dhagax madowda xarada aan isugu nimaadno hubkiina soo qaata annaguna hubka annagaan soo qaadanayna meen heble inoo tahay haddaad rag tihiin waa la isu diyaar garoobay nebiga arrintii ka warhelay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu nebigu arrintii dhex galay oo uu dadkii kala dejiyey oo uu si aada ula hadlay oo uu ku yidhi abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum wama habarwacashadii jaahiliyadaad dib ugu noqoteen anoo idin dhex jooga buu nabigu sal alay waslam dacuuha fa inaha muntina war way uraysaaye iska daaya buu nabigu ui salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuu kala dejiyey marka intii bay ku dhamaatay ninkaas yuu ahaa yahuudi buu ahaa ujeedadiisu maxay ahayd inuu dadka intuu xusuusiyo wixii jaahiliyada soo dhex maray maanta ay islaamka dhexdiisa ku qaybsamaan shalay tosay saa uga shaqaynaya dee maantana waxay ka shaqaynayaan inay buunbuuniyaan ama ay abuuraan dhibaatooyinka muslimiinta dhex taalla khaasatan inay qabiil qabiil iyo reerraar reer reer ay mushkilo udhex dhigaan miyaad rumaysanaysaan mise idinla taha walaalayaal raggan warlordske macnaha dagaalada hogaamiya nin walba inuu gaalada siila ugu xidhan tahay shaki ma laha bal xaqaa'iq iyo wasaa'iq rasmiya loo hayaa inuu nin walba gaalada meel kamida siila ugu xidhan oo maalintii lais yidhaahda waxbaa damahayo oo dadkii waa heshiiyeen oo dhilkii waa la arkayba mid baa waxoogaa loosi loo soo dhiibaya waxoogaa dhaqaalaa loo soo dhiibaya waxoogaa hubaa loo dhiibaya waxaa la leeyahay qarxi ama ree hebel baa meesha qabsanay wahaakada gacan shisheeye marka meesha kama marhna bal asaaska keenay bulshadan in la burburiyo wax kale maaha waxaa loo burburinaya waa diinteeda waxaa loo burburinaya waa caqiidadeeda waxa loo burburinaya waa khatar laga cabsanayo islaamiya inay ka timaado waxa loo burburinayo waa xasadkii lagu yaqaanay ahlu kitaabka yahuudiya nasaarada lagu yaqaanay baa loo burburinaya wax kale ma ah marka shalay tastay saxaabada nebiga isugu dayan inay u burburiyaan bay maantana isugu dayayaan asbaabta ugu muhiimsan ee keenaysa qabaliyadu taas way macna laakiin dad fara badan ma ay fahamsana walilasaf nasiib xumo dad badan oo muslimiinta ka mid ihi waxay noqdeen dad u adeega cadowgooda oo aan garanaynin dantooda oo aan maslaxadooda adduunya aakhare aqoonin oo qasadkoodiiyo ujeedadoodu ay tahay uun sidii un yani ama saas nin gacantii ku jiro oo ruuxii la doonana lagu dhufan ruuxii la doonana laga waaxin weexinayo walaalayaal walaaltinimada inaga dhaxaysa iyo diinta inaga dhaxaysa iyo caqiidada inaga dhaxaysaaye isku dhac aynu isku dhacnay ma baabiinayso walaalkaa wuu ku dulmino dulmi baa kaaga imaan oo gardarra kaaga imaan oo xadgudub baa kaaga imaan oo bini aadan baa leeyahay laakiin waxaa la doonaya isla markaa inaad ogaato weli waa walaalka weli waa walaalka alla subxaana watacala wuxuu yihi wain aaifataani min almu'miniina iktataluu faaslixuu baynahuma laba kooxood oo mu'miniinta ka midii hadday islaayaan heshiisiiya ayagoo islaynaya ya haddana laleeyahay waa mu'miniin bal alla subxaana watacala wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi walunsa bilunsa faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacu bilmacruufi waadaau ilayhi biixsaan qisaasta oo dadkii ruux dilay in la dila abaa laydinku waajibiye oo laydin qoray waa laydinku laazimiyey middaa iyada waa la soo wado waxaa la yidhi yani labka lab baa loo dilaya dhediga dhedigaa loo dilaya addoonka addoon baa loo dilaya waa lasoo wado waxaa la yidhi ruuxii walaalkii dila oo dhiiggii walaalkii ee uu galay dilkii uu ku mutay laga cafiyo waxaa la doonayaa diyadii iyo magtii inuu si fiican u bixiyo walaalkiisaa cafiyeyna inuu si fiican wixiisii uga raadsado uusan xadgudub ku samayn ufiirsada kii uu dilay ee uu nafta ka qaaday baa laleeyahay waa walaalkii xooluu iga qaatay meesha ka saara isagoo xoolo kaa qaatay buu walaalkaaye asagoo dhul kaa dhacay buu walaalkaaye asagoo naftaadii dilay buu walaalkaaye waase dembiile maaha in lagu garsiinayo khaladkuu galay soomaali khaladaad badan bay isu samaysay mar iyadoo wada jirtay gobollo ku duushoy baabi'isay marna iyadii baa gooni gooni isu cuntay oo si loo kala dulmi badan yahayna waa la isdulmiyey nin sheeganaya maanta in macnaha waxa weeyaan uu yani uu yahay gacmihiisu inay yani maran yihiin ma jiro nin walba khaladka in waa ku galay haba la kala badnaado marka laysku khaldan walaalo isburburiye baynu nahay walaalo isnacane baynu nahay walaalo isnacay haddii lahayna walaaltinimadii ma baabi'in cunsurka in la fahmo waa masalo daruuriya jiddan lianna dad aada u dad badan ba waxay xusuusan yihiin wa ficlan bini aadamka qalbigiisana waa ku taalla ur ku taallay ku tahay shalayta dadkii laga baabi'iyey iyo shalayta dadkii la laayay iyo xumaantii lagu kacay iyo wadamadii la burburiyey baa weli dhegtooda kasii dhawaaqaysa markaasaa waxay garowsan layihiin ma dadkii saa nagu sameeyey baan maanta walaala la noqonayna khalad buu ahaa ficlan wax loogu garaabi karana ma aha wax lagu garabsiina ma aha laakiin haddana waa inaynaan diinteenna ka bixin waa inaan diinteenna ilaalino oo aynu ogaano walaalka hadduu kuu khaldamay weli waa walaalka isagoo ku dilay baa haddana alla weli wuxuu leeyahay isagoo ku diloo nafta kaa qado aakharo kuu diray buu weli walaalkaya waxbaa idinka dhexeeya dhul baa idinka dhexeeya yani diin baa idinka dhexaysa caqiidaa idinka dhexaysa wax walbaa idinka dhexeeya saas wey macana masalada inaynu faano u baan middaa iyadaa wey ayib waktigii baa iga dhamaaday waxaan kaga baxaya dhibaatooyinka uu leeyahay qabiliyadu waxaan umalaynaya haddaynu soomaali nahay bulshooyinkana maanta u baahan in loo sheeg sheego dhibaatooyinka uu qabiil leeyahay qabiliyadu dhibaataday leedahay soomaali waxaan umalaynaya maanta farahay ku haysaa waa dersi lama iloobaan ah oo aynu ruux walba yar iyo weynba akristay oo aan hadal ahayn ficil ah duruus wey nataa-ijteediina iyo midhihii ka dhashayna maanta baan guranaynaaba laakiin haddii wax yaraan ka tiltilmaamo waxaa kamid a dhibaatooyinka uu dhaliyo qabiilku ama qabaliyadu alhawaanu cala allahi tabaaraka wa tacaala ruuxu inuu ilaahay agtiisa ku qiimo beelo dadkii qabiil mabaadi ka dhigta oo diinta ilahay ku bedeshahay ilahay agtiisa waa qiimo beelaya waxaa saa kutusaya xadiidka nabiga sal lay wasalam i xadiidka abi hurayra waxaa soo saaray xadiidka waxaa soo saaray muxadisiinta qaar kamid a kutubta xadiiska qaar kamid waana xadiis saxiixa sida uu sheekh nasirdiin albani uu ku sheegay saxiix jaamic sagiirka nabigu wuxu yhi sal lay waslam layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aladiina maatuu inamaa hum faxmu jahannam aw layakunana ahwana cala allahi min aljucal aladi yudahdiu lqur'a bianfihi ina allaha adhaba cankum cudiyat ljahiliya aw cidiyat aljaahiliya wafkraha bilaaba inama huwa mu'minu taqiyu aw faajirun shaqiyun annaasu kulluhum banu aadam wa aadamu khuluqa min turaab nebigu wuxu uri sal lay slam rag weydaynayaan faanka ay aabbayaashoodii iyo awowyadoodii hore ku faanayaan oy dadka ugu faanayaan kuwaasoo naarta jahanama dhuxul u noqday waa awowyadii lagu faanayay kuwoodii jaahiliyay ahaayeen ay ku faani jireen laakiin kuweenii inagu muslimiin bay ahaayeen haddii islaamnimo ay ku geeriyoodeen dembigana ayna iyagu waxba kulahayn adiga u baagale faxmu jahanamo iyagu ma noqonayaan leanna dembiga eed kuma laha laakiin waxaa laga hadlayaa jaahiliyadii baa laga hadlaya nink dadka ku faanaya awowyadooda iyo aabayaashood ku faanaya oo dadka intooda kale ugu faanaya arrinkaa way daynayaa bu nabi uri sal lay wasalam hadday dayn waayaan ilaahay agtiisa waxay kala liidanayaan bahalka la yidhahda xarwalwaalka xarwalwaalka maxaa la yidhahdaa doorshaamiya la yidhahda baalkan xaarka afka ku riix weligiin iyo allihiin cayayaanka ama xayawaanaadka ka ugu khisiisan soomaali waxay dhahdaan ma aqaana say run u tahay haddii cadar lagu buufiyo wax udgoongu dhiban bay dhaha saas way macana qarmuunkaasuu macnaha caadaystay kaasida uu u liito ilaahay waa kala liitaa buu nabigu uri sal lay wasalam dadka aabbayaashooda iyo awowyadooda iyo qabiiladooda ku faanaya soo liidasho meeshii ugu dambeysay maha saasuu rasuulku yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ninkii ilaahay agtiisa ku liita oo ku qiimo beelana adduun iyo aakharaba waa khasaaray walaa shaka fi dalik waman yuhin illahu famaa lahu min mukrim ninkii ilaahay u ihaaneeyo oo uu duleeyo nin karaamayn kara ma jiro carwalkaasi gaal iyo islaam inta laysu yimaado ruuxuu ilaahay ihaaneeyo hala karaameeyo waa la keri waaye saas maana waxaa yihi awooda ilaahay yani yaa ka hortegi kara iraadada ilaahay midna kama hortegi karo subxana watacala waxaa kamid ah dhibaatooyinka ay qabariyadu abuurto quluubtoo kala jeesato iyo bulshadoo isnacda iyo cadaawad iyo colaad marka kadibna jidhkoo kala tago oo la kala guuro markii xigtana in la islaayo dhiigga la banayso marka xigtana addamaar waalxarbu lmudmir dagaal wax burburiyo oon waxba reebin intaaba waa nataaj isku xigta waxay ka bilaaban qalbigoo isnacad waxay ka bilaaban colaad waxaa ku igta jidhkoo kala taga gobolkan annagaa iskale degmadan annagaa leh reelkan ree hebel baa daaqa halkan ree hebel baa dega marka xigtana waxa weeyaan in la islaayo marka xigtana in wax la burburiyo wey macana khalaas natiijadu waa middaa burburkaasi waxa uu sababayaa marka in kulli bilaadii iyo dhulkii la degi jiray oo dhan wixii ka dhisnaa oo dhan inuu baabao waana mid hadda aan hayno wey nadaam baa dhisnaa oo wadan baa dhisnaa oo qaran baa dhisnaa oo wax badan baa dhisnaa ee aawa yaa cunay yani qabiil wuxuu duniye mooye dugsi ma laha horaa loo yidhi qabiil wuxuu duniye mooye dugsi ma laha xaqiiqa wey laakiin waa xaqiiqo soomaali intay taabatay haddana ay iska dhegatilayaan saas mana wax badan oon akrinahayo duruus camaliyaan u qaadan laakiin dhibaatada jirta waxa weeyaan yani inahu layasiirun cala man yasarahu llah waa fududay lakin nin u fududaya ninki ilahay ufududeeyo saas mana nin ilaahay uusan ufududaynin si kastoo uu fudud yahay ufududaan mayso jidka jannada loo maraayo waa fudud yahay laakin dad waa wuxuu kala culus yahay samada ful in la yidhahdo waa kala culus yahay salaada tuko waxaa kala culus samada ful waxaa kala fudud baan dhihi lahaa samada ful in la yidhahdo war soon waxaa kala fudud in la yidhahdo samada ful in la yidhahdo war qabiilka iska daa waxaa kala fudud in la yidhahdo samada ful waa saas wey macana ilahay baa tawfiiqda iskale subxana watacala lakin wax badan waynu fahmaynaa wax badanna waan garanaynaa laakin rabbi ha loo noqdo subxana watacala waxaa kamid a dhibaatooyinka uu qabiilku dhaliyey ama leeyahay ihdaaru daaqati lumma wa sarfuhaa fima laa faaidata fih ummadda daaqadeedii awoodeedii khayraadkeedii oo lagu dhixiyo lagu baabi'iyo meelaan faa'ido lahayn dhaqaalaheediio meelaan faaidana lagu baabi'iyo jidkeedii iyo dadkeedii iyo macnaha waxa wey oo meelaan faaidana lagu baabi'iyo caqligeedii o meelaan macno lahayn ku baabaa diinteedii o waxaan faa'ido lahayn ku baaba'da qabiil baa keena waana mid haddayna haysato wey macana aaway xoolihii xataa wax kale iska dhaafay dadkii dibadaha jiray xoolaha aada la diray ee qabiil lagu taageeray haddii dhismo loogu talageli lahaa soomaaliya maanta waxay noqon lahay dhulka ilah dhulka ugu macnaa wax wey nicmo badan bay noqon lahayd walaa shaka fi dalik laakin aaway xoolihii baa lagu burburiyey wadankii baa lagu burburiyey gurihii baa lagu burburiyey yani bulshadii baa lagu burburiyey dadkii baa lagu burburiyey diintii baa lagu burburiyey wuxuu reebay ma jiro wuxuu reebay ma jiro ayib waxaa kamid a masalan istilaau alacdaai cala albilaad inuu cadow qabsado wadanka waa natiija rasmiya oo qabiil markii loo qaybsamo imaanayso xadiidka nabiga kutusaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabigu wuxuu yihi saddex arrimood baan alla weydiistay laba waa la ii diiday midna waa layga ogolaaday bu nabi sal lay slam alla waxaan weydiistay inuusan ummadayda musiibo wada gaadho oo halaagta sida ummadihii hore oo kaleeto uusan ku ibtilaynin waa laga ogolaaday bu cadow ka xoog badan inuusan ilaahay dusha ka saarinna waa weydiistay waa layga ogolaaday laakiin waxaa lagu xidhay haddayna iyagu islaynin maxaa lagu xidhay cadow ka xoog badan ku sallidi maayo dibadda kaga yimaado shisheeye ah waa goorma haddayna iyagu islaynin oo iyagu isbaabi'inin waxaa laga fahmayaa iyagu hadday isbaabiyaan cadow shisheeya in dul loo dhiibi doono saas way macanaa undl andalus maxaa lagu waayay dhulkan hadda sbain iyo yani burtuqiiska iyo ay joogaan muslimiin baan ahaan jiray alfirdows lmafquud dhulka loo bixiyo firdowsadii la waayey muslimiintu maxay ku waayeen ba idinla tahay waa qaybsan qabiil qabiil iyo gobol gobol baa loo qaybsanay markaasaa laysu kaashaday nasaaradii nasaaradii saasay ku awooday inay alfirdows lmafquud ay muslimiinta ka qaado ilahayna uu gacan gaana ugeliyo subxana watacala muslimiintiina la qixiyo wax la layo wax la qixiyo laga dhigo wahaakada filistiin maxay ku haysataa yahuudda soo qaybsanaanta muslimiinta ma ah gacantaa laysu gelinaya haddii qabiilku sidan kusii socdo ciqaab ilaahay bay noqon kartaa subxaana watacaala cadowyada dariska mid kamid a in gacanta laysu geliyo intifaalaheediina waxyaalo badan baa ka muuqmuuqda saas way macanaa waxyaalo badan baa muuqmuuqda waa sunna rabbaani o rasuulkeenu inoo sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas wya indhaha un baan kala qaadaynaa mar ay xeer iyo sandaal kala dhexeenoo yani waxa weyaan maaragtay miduus ku tagtayo meel wax laga qabta aynaan joogin baan dhaha kala qaadayna laakin xaqiiqadu markay soo socoto la istaadsiinayo dadka intooda badan kuma baraarugaan ilaahay baa xogogaala subxaana watacaala waxyaabaha soo socdana rabbi baa subxaana watacaala ka taliya isagaa og marka saasuu rasuulku noo sheegay sal lla alay wasalam waxaa lagu dhamaysiinaya ayagoo waktiga dhamaaday dibdhaca ummadda ku yimaadaayi waa sabab asbaabta qabiilka uu keena kamid waa midho ka dhasha qabalnimada dibca dibdhaca ku dhaca dhanka ciidanka dhaqaalahooda ku dhaca bulsho ahaan ugu dhaca cilmiyan ugu dhaca waa kan hadda waxa weye ummado kale aan dulsaar u nahay qaxooti baynu nahay cayr baynu nahay gaalaan gacanta ugu horsanayna maxayna keenay heerka ayna gaarsiiyey waxayna gaarsiiyey qadaliya cunsuriya waa midhahaan guranayno mid kamida waay saas way macana waxaa kamid a intaasoo dhan ka weyn oo khasaaraha intaasoo dhan ka wada weyn uu yahay ruuxu inuu janno khasaari doono waxa kaloo dhan waa bilaash dhul baan khasaarnay waddan baan khasaarnay dad baan khasaarno aakhare u dirnay xoolaan khasaarnay kulli waxaa ka weyn jannaa la khasaari doonaa oo laga qadi doonaa haddaan ilaahay looga toobakeeno subxaana wa tacala waxaa yidhi nebi alle wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh man acaana zaaliman liyudxida bibaatilihi xaqan faqad bari'at minhu dimmat llahi wa dimmatu rasuulihi sal lay slam nin gardaran ruuxii u hiiliya si uu cid uu ka gardaran yahay xaqiisa u guudsiiyo ruuxii ugu hiiliya nabigu wuxu yhi sal lay wasalam waxaa beri ka noqotay ilaahay dimadiisa iyo dimada rasuulkuba riwaayo kale waxay ahayd lam yazal fii sakhat illah xataa yanzica ilaahay inuu u cadhaysan yahay ka zuuli maayo oo cadho ilaahay uu ku dhex jiro ilaa uu arrinkaa ka tago weligeedba dhaqaalaha la isu diro rasuulka xadiis kale wuxuu ahaa macsiyada iyo dembiga ruuxa la jooga ee meeshay ka dhacaysa jooga ee qalbigiisa ka inkiraya ka karaahaysan yahay wuxuu la mid yahay ruuxaan la joogin oo kaleeto macsiyadu markay dhacayso ruuxii ka fog oon meeshay ka dhacayso aan joogin laakiin qalbiga ka waafaqsanna ka samaynayuu la mid yahay bu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macana qalbiga keliyood ka waafaqsan tahay baad kula mid noqonaysaa ka macnaha samaynaya maa baanuka marka haddaad dhaqaalo u dirto maa baanuka haddaad ra'yi iyo talo ku biiriso maa baanuka haddii aad dad u dirto maa baanuka haddaad kala qayb gasho arrinku ma sahlana marka walaalayaa aakhira iyo janno in la seegana qarkaa loo saarayo ilaahay subxaana watacaala tawfiiqdaahina waafajiye marka walaalayal wax badan baa kharimay oo wax badan baa khaldamay dad walaalaynu nahay aan isu soo noqono oo aynu halmaano wixii dhacay ilahay baa kollay dadka la xisaabtami doone laakiin walalayaal hala halmaamo sidaa un baynu ku jiri karnaa yani waxa weeyaan soomaalidu waxay yidhahdaan walaalo isnacay xabaalahay badiyaan runway walaalo isnacay xabaalahay badiyaan xabaalahaynu badinayna haddaynu saa isu sinacsanaano marka wixii dhacay dhacye intaynu halmaamo oo aynu safxadaa laabno walaaltinimo diin ku salaysan oo caqiide ku salaysan oo iimaan ku salaysan oo midii hadda aan soo tilmaamayno miisaanku uu yahay taqwa allahi tabaaraka wa tacaala waalacmaali asaalixa wa taacatihi wa qurbatihi miisaanku middaa iyada yahay taa aynu isugu soo laabanno xal deg degaynu gaadhaynaa ilahay baa inoo furi subxana watacala waxaynu rabno dhibaatadeennana ilahay baa faydaya subxana watacaala taa haddaynu gaadho haddii kalete waxa weeyaan ilahay baa garan doona waxaynu ku dambaynayno hada wabilahi tawfiq sal allahuma waslam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaqfiruka atubu